isu soo baxan oo ay soo qaban qaabisay dowladda soomaaliya ayaa waxaa isgoyska soobe isugu yimid dadweyne aada u fara badan oo ay ku jiraan arday waalidiin iyo ganacsato waxaana halkaasi kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax cabdulqaadir oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey kuwii ay ahaayeen dadkii sagaaliy labaatankii oktoobar lagu qarxiyey isgoyska soobe waxaan halkan isugu imaanay inaan xusuusanno dadkeennii xaqdarrada lagu dilay dadkeennii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabbayaal ay ku jiraan oo ganacsato ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen oo masaajidkaas oo beydkii ilaahay ah iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyey dadkaas inaan xusuusanno oo aan u ducayno ayaan maanta halkaan isugu imaanay dadka maxaan leennahay ilaahay ou dembigooda dhaaf magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran markaa jidkaan soo maraysaan inaad xusuusataan inay waalidiin ahaayeen inay walaalo ahaayeen inay carruur ahaayeen sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaqdarrada ku dilay kuwii gumaaday kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey dad aanan waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa aalunaar ayuu noqonayaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno ciidankeenna uu la dagaalamo ummaddeenna ay la dagaalanto annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan carruurta waxbarno in lacagla-aan dadka wax lagu baro sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa dib u milicsaday xusuustiisa qaar ka mida qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu hoosta ka xariiqay in al-shabaab ay si gaara u beegsanayaan bahda waxbarashada khawaarijtu waxaad moodaa si gaara inay u beegsanayaan bahda tacliinta labakuniyoagaalkii qaraxii koowaad hotel aan naga fogeen oo halkan ku yaalla shaamow ardaydii iyo macallimiintii iyo waalidiintii jaamacadda banaadir iyo wasiirkii waxbarashada oo markaas jiray iyo wasiirro kale wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii dhallinyarada wasiirradaas iyo ardaydaas iyo macallimiintii iyo waalidkii waxay ku beegsadeen hotel shaamow saddexdii bishii labiyo tobnaad labakuniyoagaalkii ma waxbay galabsadeen dadkaas qaraxii koowaad oo noocaasa ugu weynaabu ahaa kadib laba kun iyo koob iyo tobankii waxay beegsadeen hargaha iyo saamaha arday turkiga u socotay oo laga qaadayo shahaadooyinkii oo meeshaas ku diiwaangelinaysay ma waxbay galabsadeen laba kun iyo labaatan iyo labadii sannadkii hore maanta oo kale iyadana waxay beegsadeen sidaasi la mida wasaaraddii iyo waalidiintii iyo arday sooma moodid khawaarijtu si gaara inay u beegsanayso ayadoon dadka kala reebayn bahda waxbarashada maxaa la gudboon bahda waxbarashada ma inay cararaan baa la gudboon ma inay tahriibaan baa la gudboon ma inay gabbadaan oo dhuuntaan oo baqaan baa la gudboon maxaana la gudboon aarsi waay aarsi see u aarsanaynaa waxaan sheegaynaa wix allaaliya wixii laga shakiyo ciidanka xoogga dalka iyo jihaadka socda waa la taageerayaa doolar nus doolar ilaahu kiilo bariisa allah ka dhigo dhar wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeenna waa taageeraynaa mas-uuliyiinta maanta ka hadashay isu soo baxa ka dhacay isgoyska soobe ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulaahi maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marna maalin murugo maalin dhib badanay ahayd ilaahay waa naga keenyey maalintii cadowgaani oo meeshaan dhibaatada ku samaynayey xilliga aan anugu imida waxay ahayd u malaymaa wax badan oo dad ayna iga soo horreeyeen waxaan rabaa horta runtii inaan u mahad celsha ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed u mahad celsha ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacaaya hal sanaa laga joogaa cadowgii magaalada daafayada joogay waa raacdeeyeen cadowgii waxaa u suurtogeli waaya inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu tacala inaan qacmaha isqabsanno inaan dadaalno sanad kadib qaraxii soo batuu ayaa waxaa muuqanaya in dowladda soomaaliya ay dagaal aad u xoogan la gashay ururka al-shabaab islamarkaana ay kala wareegtay deegaano badan oo ay al-shabaab horay gacanta ugu hayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho